alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllahu clى nabiyina muxamadi wclى aalihi wصaxbih slma tasliima kasiira baabu اlcafwi can lagwi اlyamiin waanahu laa kafaarata fiih wuxuu baab u yahay cafinta la iska cafiye laqwulyamiinka dhaarta la idhaahdo waa dhaarta aan wax ka soo qaadka lahayn iyo inaan qofka la yimaado wax kafaara a lagu yeelanayn wa huwa laqwulyamiinku maa yajri cala lisaani carabka waa waxa ku dareeraya bikayri qasdilyamiini iyadoo dhaar qofku aanu ula jeedin ka qowlihii waa sida hadalka qofka uu yidhaahdo cala alcaadati caadada isagoo ku soconaya laa wallah maya wallaahi iyo balaa wallah ogobayay baababkan aynu ku jiray ee u dambeeyey baa sheekhu dhaarta uu kaga waramayey markaa wuxuu ku soo daray baabkan ku saabsan laqwulyamiinka ilaahay qur-aanka ku sheegay iyo kuu yahay sidaasaa markaa shaaficiyada iyo aimo kaleba laqwulyamiinka ay u fasiraan tafaasiir kalena way jirtaa qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi laa yu'aakhidukum allahu alla idiin qaban maayo bilaqwi laqwiga fii aymaanikum dhaarihiina ku sugan walaakiin ha yeeshee yu'aakhidukum wuxuu idiin qabanayaa bimaa caqadtum waxaad markaa ula niyootaan alaymaana dhaaraha ee aguntantaan ee dhaar waxa weeye ula qasdidaan wa kafaaratuhu kafaaradiisu waxa weeye waxaa dhaarta aa go-aamiseen ee dhaarta ula jeedeen haddii aa waxa weeye jebisaan kafaaradiisu waxa weeye icaamu casharati masaakiina min awsati maa tucimuuna ahliikum toban miskiin quudintood weeyi oo ka quudisaan waxaa eheladiin iyo xaasaskiin iyo qoysaskiina siisaan kooda dhexdhexaadkaa aw kiswatuhum ama aratirkooda weeye inaad toban miskiin aratirtaan aw taxriiru raqaba ama qoor xoraynteed weeye markaa saddexdaa arrin ayaa mukhayar uu qofku u yahay oo uu kala dooranaya saddexdaa kii uu doono ayuu la imanayaa waxaana ilaahay u kala horraysiiyey siday u kala fudud yihiin toban miskiin in la quudiyo ayaa u fudud in dhar la siiyo oo dhar laga bixiyo la aratiraa ku xigta qoor in la xoreeyaa ku xigta faman lam yajid qofka aan helin arrimaha hore ka caajisaa fa siyaamu halaathati ayaam saddex maalmood soonkood ayaa isagana kafaaradiisu ay tahay fa siyaamu halaathati ayaam kafaaradiisu waa saddex cisho inuu soomo saddexdaa cisho weliba mutataabicaata ah sida bacdu ahlilcilmi ay mareen qiraa'o shaadina ay ku soo aroortay daalika kaasi kafaaratu aymaanikum dhaarihiinna kafaara gudkoodii weeyi idaa xalaftu marka aada dhaarataan ee weliba dhaartii aada jebisaan ilaa haddaad dhaarataan oo dhaartii aydaan jebin markaa kafaara gudlaydi ka dooni maayo horena waxaynu u soo marray hadduu qofku dhaarto uu arko sida kaleoo ka khayr badan inuu dhaartii intuu jebiyo ka kafaara guto waxfaduu ilaaliya aymaanakum dhaarihiinna ilaaliyabaa alla yidhi jalla wacala ilaalinta dhaaruhuna waxay noqonaysaa inaan marka horeba dhaarta la badin qofku dhaar badnaanta iska ilaaliyo laba hadduu dhaaranayo inuu ilaahay jalla wacalaa ku dhaarto saddex haddii uu dhaarto inaanu dhaartaa jebina uu fuliyo oo uu socodsiiyo afar hadduu jebiyo inaynu ka kafaaro guto wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi unzilat waxaa la soo dejiyey haadihi laayatu aayadani oo an laa yu'aakhidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum biqowli rajuli qofka hadalkiisa lagu soo dejiye laa wallah wa balaa wallah maya ilaahay baan ku dhaartay haa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay rawaahu lbukhaari hadalka noocaasee carabka uun ku dareeraya ase aan dhaar loola qasti ahayn ayay ku soo degtay ku soo degtaydana ugama jeeda sababu nusuul bay u ahayd ugama jeeda e waxay u jeedaa way ku saabsan tahay oo laqulyamiinka aayadda ilaahay ku sheegaya hadallada noocaasa weeyo wixii la mid ah saasaa markaa macnuhu yahay waayahay marka xadiidu caaisha wuxuu caddaynayaa iyo tafsiirka aayadda ay ku fasirtay hadalkaasi laqwulyamiinkan ilaahay uu yidhi laydin qaban maayo inuu macnihiisu sidaa yahay qowlka sidaa ku fasiray uu xoog badan yahay oo aqwaasha kale uu ka xoog badan yahay baabu karaahati alxalifi fi lbayci wain kaana saadiqa wuxuu baabu yahay kahashada la kahday in iibka lagu dhaarto marka wax la iibinayo in la dhaarto qofku runba ha sheegaye runba ha sheegay qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul alxalifu dhaartu manfaqatun waa mid socodsiisa lisilcati alaabta waa mid socodsiisa sidanna waxay ugu taallaa sida muxaqiquba uu sheegayo ismaaciili riwaayadda ismaaciili ah iyo nasaa-i iyo ee saxiixeynka uguma taallo lafdigaa manfaqatun midoo socodsiisa weeye lisilcati mamxaqatun midoo tirtirta weeye lilkasbi faa'iidada iyo rabxigana way tirtirtaa lafdi kale mamxaqatun lilbaraka ayuu sheegaya barakaday tirtirtaa waay muttafaqu calayh qaala wacan abi qataadata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul iyaakum wa kahrata alxalifi fi lbayc waxaa kale jirtaa naftiinna iyo iibka dhexdiisa inaad dhaarta ku badisaan waaya fa innahu maxaa yeelay dhaartaa badan yunafiquhu socodsiinaya alaabta uma dabadeetana yamxaquhu tirtirayaa barakada iyo faa'iidadii wanaagsanayd ee laga helila rawaahu muslim markaa qofku hadduu iibkii ku dhaarto isagoo run sheegayo runtii tahayna waa arrin makruuh oo laga fiican yahay dii isagoo been sheegayo uu ku dhaartana dee waa mid muxarama weeye haddii dhaartaa beentaa uu cid ku dago ooy cidi intay ka rumaysato sidaa alaabtii ku iibsato waxay soo gelaysaa alyamiinu alkhamuuskii aynu soo maray ee qofku uu ku dhaaranayey si xaq markaa kale uu xaqdarro ugu qaato xoolo cid kale si uu xaqdarro ugu qaato ta kale muhiimka iyo waxa fiicani waa barakada wuxuu haba yaraadee haddii ilaahay kuu barakeeyo waa arrin qiimo badan oo wanaagsan hase ahaatee wax badan oo bilaa baraka ahi nafyo faa'iido toona male baabu karaahati an yas'ala alinsaanu biwajhi illaahi caza wajalla hayra aljanna wuxuu baabu yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay qofku inuu wejiga ilaahay ku weydiisto ilaahay ama cid kale jannada waxaan ahayn dabcan jannada ilaahay unbaa la weydiistaa iyo wa karaahati manci man sa'ala billahi tacaala watashafaca bih iyo karaahiyeysiga la karaahiyeystay qofka ilaahay qofka wax ku weydiistaa magaciisa inuu u diido oo uu qadiyo oo watashafaca bihi ilaahay jala wacalaa erga ka dhigta oo an yasala alinsaanu biwajhi illaahi hayra aljanna inuu tusaale ahaan ilaahay weydiisto ama cid kale uu wejiga ilaahay wax ku weydiista aan jannada ahayn can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa yus'alu laguma weydiisto cidnaba biwajhi illaahi wejiga ilaah ila aljannatu jannada mooyaane rawaahu abu daawuuda waay abu daawuud baa wariyey waxaa kaloo wariyay adiya almaqdasi baa mukhtaarada ku wariyey waana xadiid daciif oo ahlulcilmigu ay daciifiyeen sulaymaan ibnu qarn ibnu mucaadin in la ydhaa baa sanadkiisa ku jira wahuwa daciif xadiidkaasi markaa saasuu daciif ku yihi xadiid kaleo alimaamu lalbaniya ay quweynayaan silsilada iyo ayaa jiro isagu tilmaamaya waa mid nacdalan ka wejiga ilaahay cid wax ku weydiiya sababtuna waxay tahay bay ahlulcilmigu leeyihiin wejiga ilaahay jala wacalaa waa mid cadiima weeye waa mid hee aada iyo aada u cadiima marka wejiga ilaahay wax adduunya ama wax iska xaqiran in laysku weydiiyaa mid fiican ma aha وعn بن cمر رضي الله عنهma qاaل qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم maن اstacاada بالlah ilaahay qofka magan gala ee idhaahda ilaahay baan kaa magan gelaya faaciduuhu magangeliya oo badbaadi وman sأla biالlahi ilaahay qofka wax idinku weydiistana faacطuuhu siiya وman dacاaكum qofka idin yeedhana faajiibuuhu ajiiba وman صanaca ilaykum macruufa ka wanaag idin sameeyana fakaafiuuhu abaalguda fain lam tjiduu hadaydaan helin ma tukaafiuunahu bihi waxa ugu abaalgudaan fadcuu lahu u duceeye xataa tarow anakum qad kaafa'tumuuh ilaa uu aragtaan inaa u abaalgudeen xadiidun saxiix waa xadiid saxiixa rawaahu abu daawuuda wannasaa'iyu biasaniidi saxiixayni xadiisku waa saxiix calaa kulli xaal alimaamu alalbaniyuna uu saxiixi masaa'il badan baanuu ka warramayaayoo qofka ilaahay kaa magan gala waa la magan gelinaya kuidhaa ilaahay baan kaa magan galay tusaale ahaan waa in la magan gelin taasina waxay markaa ka mid tahay weynaynta ilaahay jala wacalaa la weynayni mar hadduu ilaahay kaa magan galay faqad istacaada bicadiim mid weyn buu magan galay waa in la magan geliyo oo la badbaadiyo iyadoo ilaahay la weynaynayo waxyaabaha markaa laga soo reebay mooyaane sida in dee la doonaayo in xad laga jaro oo dabadeetana uu idhaa acuudu billaahi minkum iyo wixii lamida laga yeeli maayo ka ilaahay wax idinku weydiistana siiya waa haddii dee la awoodayo loo kari karayo ya ama aanu ahayn dee wax waxa weeyaan maaragta aan fiicnaynba oo ciddan la weydiistay inuu ka jawaabaa ay dhibaysaba qofka idin yeedha ee ikraam iyo casuumad iyo wax lamida idinku yeedhana ajiiba jumhuuru ahlilcilmina waxay qabaan waxaa la ysugu yeedhayaa haddii uu yahay welimatulcarsi waa waajiba dii laakiin kale waa sunna bay idhaahdaan ahlucilmiga badidoodu qofkii wanaag idiin sameeyana u abaalguda oo haddii waxa ugu abaalgudaysaan ahaysaan ugu abaalgudaana uga abaalguda haddii kalena u duceeye horena waxaynu soo marray qofka haddii jazaaka allahu khayran iyo lagu idhaahdo n maaragtay dee aada loo ammaanay oo qofka waxa weeye wax wanaagsan haddii allaba kuu roon yahay loogu abaalguday baabu taxriimi qowlihi shaahan shaah lisulaani wagayrih wuxuu baabu yahay xarimista la xarime hadalka lagu dhaha shaahanshaah lisulaani suldaanka iyo wagayrihi kayrkii lianna macnaahu maxaa yeele macnihiisu waxa weeye meliku lmuluuk waa boqorkii boqorada adama garata qaala wuxuu uhi walaa yuusafu lagumana sifeeyo bidalika kaasi hayrullahi ilaahay cid aan ahayn subxaanahu wa tacaala can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi ina akhnaca asmin magaca ugu dullisan ee ugu xumi cinda allahi ilaahay agtiisa caza wajal rajulu nin weeye ee ismu rajulu nin magacii weeye ninkaasoo tasamaa isku magacaabay melik alamlaak boqorkii boqorada muttafaqun calayh qaala sufyaan ibnu ciyaanata wuxuu yidhi maliku lamlaak milu shaahan shaah oo kale weeye waa sida shaahan shaah oo shaahan shaahaasi waa bilugati alfarisiya weeyaan waxaanay sameeyaan iyagu mudaafun ileyhigay soo horreysiiyaan markaa shaahan shaah shaahan amlaak bay ka dhigantay oo luuqadooda waxay soo horreysiinayaan jamiciyo mudaafun ileyhiga shaahan amlaak bay ka dhigantay shaahna melik buu ka dhigan yahi markaa haddii la eego waxay noqonaysaa amlaaku melik oo kale waxaanay ujeedaanuun sidan carabida markaa melikul amlaak oo kale waxaa markaa laga qaadanayaa hadalkaasi sufyaan ibnu cuyayna radia allaahu canhu waraximahu llahu tacaala magaca carabiga ah ee melikal amlaak wixii la macno ah ama farisi ha lagu sheego ama waxa weeyaan afafka kale ee cajimta ha lagu sheego inuu la xukun u noqonayo isaguna aanu bannaanayn malik alamlaak waa boqorkii boqorada ilaahay baa jala wacalaa boqorka boqorada ah waxaa kaloo looga qiyaas qaadanayaa qaadi lqudaat iyo xaakim lxukaam iyo magacyada noocaasana waa looga qiyaas qaadanaya ma garata maxaa markaa magacaasi u xumaaday lianna sifada noocaasoo ah melikulamlaak waa sidaa sheekhu sheegay waa wasfi ilaahay la gaariyo ilaahay mooye cid kale aan u suubannin weeye cidda markaa waxa weeye isku tilmaanta ama isku magacowdaana waa cid heerkeedii isdhaafisay oo meel aanay gaadhahayn isgaadhsiisay weeye waa tahay towxiidkana waxba yeelaysaa sidaa awgeed baa waa axaadiidta uu kitaabu towxiid ku keeno sheekh moxamed raximahullah baabu nahyi can mukhaaabati alfaasiqi walmubtadici wanaxwihima waxyaabo kaloo waxaa jira qowlmufiidka ibnu cuthaymiin markuu sharaxayo baabka insha alla u noqo waxyaabo badan oo kalea markaa waxa weeye halkaa ay kaga hadlaan iyo ahlulcilmiga shuraxdii markay xadiidkan sharaxayaan dadka qaar baa jiray markaa qaadi lqudaat iyo waxyaabaha la midka aan dhib u arki jirin markaa haddii la qaydo oo meel gaara tusaale ahaan lagu qaydo ama wakti gaara qaadi lqudaati fii misra qaadi lqudaati fi sacuudiya qaadi lqudaat fi kada xaalku markaa waa iska sahal lakiin haddii sia loo ilaaqo la baabu nahyi can mukhaaabati alfaasiqi walmubtadici wanaxwihima bisayidi wanaxwi reebista la yska reebay buu baabu yahay in faasiqa lagula hadlo faasiqu waa qofka taacada ilaahay ka baxay iyo ka mubtadica ah ee sunnada weydaartay iyo wanaxwihimaa dadka la midkaa bisayidi sayidkii in lagula hadlo sayidkaygiiyo iyo wanaxwihi hadallada la midka ah ixtiraamka iyo weynaynta iyo koolkoolinta tusinaaya mar hadduu faasiq yahay ama mubtadic ama uu kaba sii daray uu munaafiq yahay ama kaafir yahay waa wadiic xaqiira waa mid liito weeye hooseeya ilaahay agtiisana waa mid silan oo waxa weeyaan markaa ilaahay jala wacalaa uu necab yahay qof noocaas oo ilaahay agtiisa liita in waxa weeye hadalla waaweyn oo ixtiraam iyo qadarin iyo waxyaabaa noocaasi ka muuqdo lagu yidhaahdaa maya waa laysu diiday taa وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولها كورننا للمنافق منافق سيد سيد كورننا فإنه محيل شأنه وحيه إن يكو هدويه أي هو منافق سيدا سيد هدويه فقد أسخطتم ربكم ربكم با كعليسيسا عز وجل رواه أبو داود بإسناد صحيح حديث كوسقي marka hadduu sayid bay yahay tusaale ahaan oo madaxa ka dhigataan ilaahay baa ka cadhaysiiseen oo munaafiq ilaahay ka fog baa madax ka dhigatay isagoon madaxba ahayn haddaad sayid ku tidhaahdaan oo koolkoolisaan oo qadarisaanna iyaduna sidaasi leegma bannaana ihaano in la ihaaneeyo ayay waxa weeyaan markaa muteen baabu kara oo laga ilaahay dartii waxa weeyaan maaragtay loo ihaaneeyo si faasiqa iyo maaragtay uu daacada ilaahay ugu noqdo mubtadicuna sunnada ugu noqdo faasiquna uu hagaago baabu karaahati sabi lxuma karaahiyeysiga la karaahiyeysta in la caayo ee qandhada iyo xumada dadka qabata ayuu baabu yahay can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama dakhala wuxuu soo galay calaa ummi saa'ibi haweenaydii la odhan jira ummi lmusayabi ma ummu saa'ib baa la odhan jiray mise waa umm lmusayaba waa shakun min araawi labadaa ka la odhan jiray canay markaa ahlulcilmigu tilmaameen khilaaf baa ku jira labada saxaabiyadan magacoodii tuu ahaa labadaa faqaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam maa laki maxaa kuu sugnaaday yaa umma saaibi umma saaibow aw yaa umma almusayabi tuzafzifiina aada la jaraynaysa aada la gariiraysa ha iyadoo qabandhacyoonayso si degdega u kurbanaysa kurbashada marka dee qofka xumadu haysa tusaale ahaan qabo wadatuu saa u kurbanaya laydha maa laki yaa umma saaibi aw yaa umma almusayabi tuzafzifiina qaalat waxay tidhi alxumaa xumad baan la jaraynayaa laa baaraka allaahu fiiha ilaahay ma barakeeye eh faqaala wuxuu uhi laa tasubbiha cayna alxumaa xumadda oo macniha habaari fa inahaa maxaa yeelay iyadu tudhibu waxay tagsiisaayoo kaxaysaa khataayaa bani aadama gafafka bani aadamka kamaa yudhibu siduu u kaxeeya alkiiru buufimadu khabatha alxadiidi qashinka qashinka xadiidka ama birta siduu u kaxeeyo iyo wasakdeeduu meesha uga saaro yaa markan la buufiyo la shido saasoo kale ay khataayaaga iyo gafafka bani aadamka meesha uga saarta rawaahu muslim marka xadiidkani muxuu tilmaamayaa xumaddu qofka qabatiyo xanuunka qabtaa waa qadar ilaahay buu ku yimi jala wacala ilaahay baa u qadaray oo ku keenay qadarka ilaahayna dee in lagu sabro oo haddii allaba kuu roon yahay maaragtay dee qofku aanu ka xumaanin oo aanu ka cadhoonin baa waajiba waa talabaadee faa'iide kaloo weyn baa ku jirto oo xanuunba ha lahaatay iyo dhidid iyo waxa weeyaan gariir iyo intaba eh laakiin dunuubteennii bay markaa meesha ka saaraysaa qaala wuxuu ihi tuzafzifiina ay tataxarakiina xarakatan sariica maxaa kugu dhaceed la dhaqdhaqaaqaysa dhaqdhaqaaq degdega wa macnaahu tartacidu aada la gariiraysaa weeye wahuwa bidami taai wa bizaayi lmukarara wlfaai lmukarara tuzafzifiina wa ruwiya ayضa waxaa kaloo lagu wariyey biraai lmukararati wاlkaafayni ra la soo celceliyey iyo laba qaaf turaqriqiina in sidaa loo akriyana waa la wariyey turaqriqiina oo aana macnaha horay tilmaamaysa baabu nahyi can sabi riixi markaa xadiidka faa'iide kaloo muhiimana waa laga qaadanayaayo dadka xanuunsanaya marka la bookdo gaar ahaan dee dadka ahlulcilmiga ah ee aqoontale marka ay bookdaan wixii quseeya ee wanaagsan ee markaa munaasib xaalkooda waa inay u sheegaan ma fahamta waa dacwad moogtay wixii markaa muhiim ee munaasib ee quseeya waa inay u sheegaan sidaa yeel saa u tuko saa u tahaaro qaado sidaa samee qadarka ilaahay ku samee caynka hadday waxyaaba munkara ku arkaanna waa inay u diidaan oo yidhahdaan waxaas sax maaha sidaa maaha sidaa maaha baabu nahyi can sabi riixi wa bayaani maa yuqaalu cinda hubuubiha wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay dabaysha in la caayo iyo caddaynta la caddeeyo waxa la odhanayo marka ay soo dhacdo can abilmundiri ubay bni kacbin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa tasubuha cayna riixa dabaysha faidaa ra'aytum markaa aragtaan maa takrahuuna waxaa necbaysanaysaan faquluu waxaad tidhaahdaan allaahuma allahayo inaa nasaluka waxaanu ku weydiisanaynaa min khayri haadihi riix dabayshan khayrkeedaanu wax kaa weydiisanaynaa wa khayri maa fiiha iyo waxa ku sugan khayrkiisa wa khayri maa umirat bihi iyo waxa la faray khayrkiisa wanacuudu bika min shariha min shari hadihi riix wa shari maa fiiha wa shari maa umirat bihi sharka dabayshan iyo sharka waxa ku dhex jira iyo sharka la faray baanu kaa magangelaynaa rawaahu tirmidiy wa qaala xadiiun xasanu saxiix xadiidku waa xadiis saxiixa wey marka dabayshi marka ay kacdo lama caayayo lagama yaabana ha yeeshee ilaahay baa khayrkeeda la weydiisanaya sharkeedana laga magangelaya waayo waa ma'muura waa khalqi ka mida makhluuqaadka ilaahay oo musakhara iyadu isma wado ilaahay baa jala wacalaa maamulaya ilaahay baa jala wacalaa wuxuu doono ugu talagalay markaa dee wax lagu caayo may mutaysan maxaa loo sheeganaya ma fahanta waana ma'muura waxaa la amrayaana qad yakunu khayra waqad yakunu he shara khayr in la amraa suurowda ya oo daba waxa weeye khayrka la amro waxaa ka mid ah ururintan ay ururinaysa daruuraha waxa weeye biyaha maaragtay waxa weeye ay biyo roorayaan dhulkii roobka markaa ay ku shubayaan siir soo baxayo waxa weeye ay maaragtay babinayso haddana doogii soo baxayo dhirihii iyo waxyaabihii ay hawada macaanaynayso umuur fara badan oo adigu caynkaasaa jirta xikmadaha ku duugani ma yara shar in la faraa suurowda oo ilaahay fara jala wacalaa inay guryaha burburiso ama dadkaaba mariso ama dhibaato weynba ay geysato oo idinka arke waxa weeyaan maaragta marka ilaahay khayrkeeda weydiiso ilaahay baa ku tasarufaya oo maamulaya ilaahay baa amraya marka khayrkeeda ilaahay weydiiso sharkeedana ka magangel bes wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu ariixu dabayshu min rawxi illaahi naxariista ilaahay bay ka mid tahy taati waxay la timaadaa biraxmati raxma wa taati waxaa kaloo la timaada bilcadaabi cadaabkana way la timaadaa waxaa la isweydiin karaa dabaysha hadday cadaab la imanayso siday raxmadda ilaahay uga mid tahy jawaabtu waxay tahay dee balogowo dadka xadgudba ilaahay jala wacalaa markuu waxa weeye usoo diro halaag iyo inuu waxa weeyaan maaragtay waxuu ku baabi'iyo dee naxariista ilaahay bay ka mid tahy cidda kibirte ee xadgudubta in dhulka laga qabto ee rususha waxa weeye diidda ee xadgudubta ilaahay jala wacalaa inuu halligo ama uu dadka iyo dhulka ka qabtaa dee naxariista ilaahay bay ka mid tahy fa idaa ra'aytumuuhaa markaad aragtaan falaa tasubuuha hacayne wasalullaha ilaahay weydiista khayraha wastaciidu billahi min shariha rawaahu abuu daawuuda biisnaadin xasanin qwluhu slى اllahu عalayhi waslm min rawxi lah huwa bifatxi raa'i an raxmatihi bicibaadihi wacan caaishaةa radia allahu canha qaalat kaana nabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa casafat iriixu dabayshu marka ay dhabato qaala wuxuu odhan jiray allahuma inii asaluka khayraha wakhayra ma fiiha wakhayra ma ursilat bih waacuudu bika min shariha washari ma fiiha washari ma ursilat bihi rawaahu muslim markaa xadiidkaa hore ee ubay ibnu kacbna wuxuu sheegayaa qowlkii rasuulka salى اllahu alيه wasalam sidaa dhaha marka aragtaan xadiidkan caaishee dambena wuxuu sheegayaa ficilkii rasuulka sala allahu alay wasalam oo qowl ahaana ummadiisa saasuu faray isna waxa weeye ficilhaan wuu samayn jiro o wuu odhan jiray dikriga baabu karaahati sabi diiki waay weliba waxaynu halkaa baraarujinaynaa waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen cayla-aantu kuma koobno uun waxa weeye dabaysha makhluuqaadkaa ilaahay ee musakharka ah ama daruur ha noqdo ama dabayl ha noqdo ama cir ha noqdo ama dhul ha noqdo ama waxyaabaha kale kala duwan ee kawnigaa ha noqdo wax alla wax markaa ay bannaanta in la caya ma jirto lagama yaabana ma fahamte sidaa awgeed baa xadiidkii kale saxiixa ku yaalayna waktiga in la cayo waa kii rasuulku inoo diiday sala allahu aleyh wasalam ya xikmaddana inoo sheegay baabu karaahati sabi diig wuxuu baab u yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay diigga in la cayo diigga can zayd bni khaalidin iljuhaniyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa tasubuha cayna diika diigaha cayna fainahu maxaa yeelay yuuqidu wuxuu u toosiyaa dadka lisalaati salaada rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkuna waa xadiis saxiix markaa diigani waa makhluuq cajaa'iba weeye oo wanaagsan mar alla markaa salaada subax wakhtigeedu soo dhowaado waxoogay ka hor ayuu waxa weeye ku dhufanaya ma fahamtay kolkaasaa qofkii dee hurdada ka soo dhergay ama seexda waxoogay baa kacaya kolkaasaa intaanay salaada subaxba soo gelin buu sii diyaar garoobaya salaatuleysha wuxuu ka gaadhsiiye sii tukanayaayo iska sii weyse qaadanayaayo qur-aanka iska sii akhrisanayaayo adhow markay salaadii subax gaadhana wuu tukanaya ma fahante marka waktigaasuu ciyayaa salaaduu dadka uu toosiyaa haddaba ha caayino oo marka idinkoo hurdo macaan ku jira hadduu idinku qayliyo ha odhanina waa inkaar qabahana muxuu ahaa naga dul qaylinaya iska ilaaliya waayo sababtu waxay tahay loo markaa diiday lianna macaanba ha kaa toosiye oo hurdo macaanba aad ku jirtide hurdadan aad ku jirteed macaansanayso waxa ka weyn wuxuu kuu toosinaya muxuu kuu toosinaya ya dee salaadii cibaado iyo daaco ilaahay buu kuu toosinaya adna hurdaad ku jirta markaa macaankaa hurdada iyo macaanka daacada weyama ya waa macaanka daacada wey ta kale markuu c sida xadiiskii kale sheegaya malag buu arkaayo waa in la ducaysto oo ilaahayna jala wacala la baryo baabu nahyi can qowli linsaani muirna binawi kada wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay qofku hadalka uu yidhaahdo muirna waxaana loogu roobeeyey binawi kada xidigii caynka ahaa ya xidigii caynka ahaa ama godkii nooca ahaa can zayd bni khaalidin radia allahu canhu qaala sallaa bina waxaana tukiyey rasuulu llahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama salaata subxi salaad subax buu nagu tukiyey bilxudaybiyati xudaybiya meesha la ydhaa xaramka ku dhow fii iri samayn roob dabadii buuna tukiye kaanat min aleyli habeenkii da'day xaloo kale iyadoo roob da-ay baa salaadii subax uuna tukiyey kaanadaasina waa tii taamada ahaydee garo falama nsarafa markii uu soo gadoomay ayaa aqbala cala annaasi dadkii wuu soo qaabilay faqaala wuxuu yihi hal tadruuna ma garanaysaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yihi rabbigiin wuxuu yidhi ma garanaysaan marka waxaa halkaa laga qaadanayaa salaadaha faralkaa marka la tukado dadka in la wacdi karo oo rasuulkana sala allahu aleyh wasalam maro kala duwan bay ka soo aroortay isagoo dadka wuxu sheegay sababtuu su-aashan rasuulku u weydiinaya sala allahu alayhi wasalama saxaabada la uu garanayaa inaanay garanahayni waa inuu markaa baraarujiyo oo ay u diyaar garoobaan inay xifdiyaan isla markaana fahmaan ma garanaysaan rabbigiin wuxuu yidhi wa fiihi ihbaatu lqowli lilaahi jala wacala ilaahay qowl iyo kalaam iyo hadal inuu usugan yahayna waa laga qaadanaya kalaamka ilaahayna sida aimatu sunna ay qabaan waa bixarfin wa sawt laa yumahilu aswaati lmakhluuqiin qaaluu waxay idhahdeen allah warasuuluhu aclam ilah iyo rasuulkiisaa ku cilmi leh qaala wuxuu ihi rasuulku qaala wuxuu ihi ilaahay asbaxa waxa waa bariista min cibaadii addoommahayga xaggooda mu'minun bi mid rumeeyey iyo wakaafirun midiga gaaloobay ee b fa amaa man qaala midka yidhi miyaa muirnaa waxaana loogu roobeeyey bifadli illaahi waraxmatih fadliga ilaah iyo raxmadiisa fadaalika kaasi mu'minun bi kaafirun bilkowkabi waa mid aniga i rumeeye xidigiina ka gaaloobay oo siduu xidigii uga gaaloobay dee deeqdii ilaahay uu keeniyo roobkii umuu tiirin umuu nisbayn waayo dee isagu muu keenin sababna umuu hayn wa amaa man qaala cidda tidhi miyaa muirnaa waxaana loogu robeeyey binawi kada wa kada xidigii nooca iyo nooca aha ama godkii nooca iyo noocaaba aha fadalika kaasi kaafirun bi waa midiga gaaloobo muminun bilkowkabi xidiga rumeeyey muttafaqu calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaq qaala wuxuu ihi wasamaau huna almaaru roobka weeye oo asamaa waxaa looga jeedaa maar yani muxuu yihi fii iri samaain markuu yihi fii iri samaain fii iri maarin kaanat min alleyl way oo asamaa samadaa dee inoo muuqatee makhluuqa ana waa la idhaahdaa wax kastoo kaa sarreeyana sama waa la idhaa oo kullu maa calaaka fa huwa samaa wax kastoo kaa sarreeya waa samo uu kaa sarreeya ma garata sidaa awgeed baa ay ku soo aroortay qur-aanka iyadoo ilaahay uu tilmaamayo roobka inuu samada ka soo dejiyey samadana waxaa looga jeedaa macnihii daruuraha daruuraha ayaa roobku ilan ka yimaadaa daruuruhuna dee samada kuma yaalaane cirka iyo dhulka meel udhaxaysa ilaahay ku sakhira soo maa wasaxaabi almusakhari bayna asamaai waalard dana sama lagu tilmaamay marka waa sarraynta daraaddeed shaacirkiina waa kii lahaa idaa nasala asamaau biardi qawmin racaynaahu wain kaanuu khidaaba idaa nasala asamaau ay almadar xadiidkani wuxuu daliil u yahay baabka sheekhu uu baabaystay buu daliil u yahay sharaxiisana waxaynu ku aragnay kitaabu tawxiid markaa roobku wuxuu ka mid yahay haddaynu soo ururino nicmooyinka ilaahay keena jalla wacala dayaxna ma keeno xidigahan kala duwan ee ku yaalla samada ilaahay uu ku abuurayna ma keenaan godadka ay degaanna ma keenaan lagama yaabana ma fahamtid ilaahay baa keena jalla wacala markuu doono markuu doono badiya halkuu doono mariya halkuu doono ka duwa markuu doono xidha markuu doono yareeya ilaahay baa roobka keena garow markaa roobku markuu do-o waa nicmo ilaahay jalla wacala qofkii ilaahay nicmadaa u tiiriya ka mahadnaqaana waa qof shukrigeedii la yimi iimaana ka kororhsaday qofka cid kale u tiiriya cid kale oo aan roobkii keenin qofka u tiiriya sida dayaxa iyo godadka uu dego macruufka ah iyo xidigaha iyo wax lamidana waa mid waxa weeye nicmadii ilaahay ka kufriye wey haddaba muirnaa binawi kada wa kada haddii bada macnaheedu uu yahay saabiya oo ay u jeedaan sababta godkaa iyo godkaasana loogu roobeeyey oo dayaxu markuu tusaale ahaan godkaa degay baa roobka uu shubay roobkan waxaanu ku helay fadhiisiga dayaxu uu godkaa la fadhiya sababtiisa ma fahante ama ha la yidhaahda dirir buu la fadhiya ama naafcad ama naafmadoobe ama urur buu la fadhiya ama agaali ama waxyaabahan ay sheegaan waaye haddii markaa nisbatu saab ay tahay waa shirki asqara waayo waxaan markaa sabab ahayn baa waxa weye sabab laga dhiga haddiiba loo jeedo sida jaahiliyadii hore ay ahlucilmigu idhahdaan qaar baa aaminsanaa godkan qudhiisa ayaaba roobkan abuuray oo jirsiiyeyna waa shirki abara hadday laakiin nisbatulwaqti tahay ka waran oo laydhaa habeenkii intaa uu dayixu ahaabuu roobku noo daay oo sidaa looga jeeda taasi dhib ma leh sidaasoy tahay lafdigan markaa labsigu ku jiro in la yskaga fogaadaa wanaagsan dadkuna walaalayaal xidigaha iyo godadka iyo waxa aad bay caqiidada noocaas waa caqiida jaahiliya dadkeennana aad bay ugu dhex jirtaa garabalata waxyaaba badan bay dadku u nisbeeyaan godadka waxay arkayaan qof geesiyo seedhanee god buu dhashay mid maalqabeenoo seedhanee god buu dhashay ma fahante mid hadduu doono iska tabaalaysanoo iska axwaalaysan bay arkayan se waa god godadkiibay kala fadilayaanay odhanayaan godkaa qofka dhashaa saasuu noqonayaa kaa cidda dhashaa wuu wanaagsan yahay kan kale cidda dhashaa waa sidaa kaas waa nuxuus kaasi waa sidan ma fahante godadkii bay odhanayaan dayixu markuu la fadhiyo qaarkood waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inuu roobku bato qaarkood inaanu roob iman kaa oo waxyaabahay sheegaan soomaalidu waxaa ka mida tusaale ahaan markay guga tahay dayixu habeenka uu dirirka la fadhiyo ya xidiga dirirka la ydhaa halkaa habeenkuu la fadhiyo ee godkaa uu fadhiyo dirirka haddii roobku uu soo yeelyeeshana waa dhibic dirire ka xarooday odhanayaan caawa laysu bixi maayo roobku u badanayo haddii habeenkaa roobba la waayana waxay odhanayaan xalu dirirkii dabeylaa rido dadkuba yaal ma garata waxa weeyaan markaa waa si kale udhigayaan baabu taxriimi qowlihi limuslimin ya kaafir wuxuu baabu yahay xarimista la xarimay qowlihi ay qowli mukalif qowli mukalaf qofka mukalafka ee hadalku idhaahdo xarimista la xarimay limuslim muslim uu ku idhaahdo yaa kaafir gaal yahow gaalow can ibni cumara radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama idaa qaala rajulu qofku hadduu ku idhaahdo liakhiihi walaalkiisa muslimka yaa kaafiru gaalow faqad baaa waxaa la noqday biha gaalnimadaasi axaduhumaa midkood fain kaana hadduu yahay kamaa qaala sidaa uu yahay hasidaa uu yihi hadduu yahay oo uu gaal yahay hee ay fa huwa kadalik dee sidaa weeyi oo isagaa gaalnimadii qaba kaa lagu sheegay wa ilaa haddii kaloonu sidaa ahayn rajacat calayhi kii yidhi bay ku noqonaysaa muttafaqun calayhi bukhaariya muslim baa isku waafaqay wa can abi darin radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul man dacaa qofka ugu yeedha rajulan nin bilkufri gaalnimo aw qaala ama idhaahda caduw allahi ay yaa caduw allahi cadowgii ilaahayow walaysa kadalika sidaana aanu ahayn ilaa xaara calayhi ilaa xaara wuxuu ku soo noqdaa macnii wasfigaa qofka mu'minkaa cadow ilaah iyo gaalnimo lagu sifeeye aanu mudani calayhi korkiisa kii yidhi ee curiyey buu kusoo noqonaya muttafaqun calayhi xaara bimacnaa rajaca xaaradaa faacilkeeduna waa waxaa lagu ganaayo waxa weeye cidda kale labadan xadiid iyo axaadiid kale waxay inoo tilmaamayaan fitnatu takfiir in aad iyo aada looga fogaado oo waxa weeye qaacido weyn weeyaanoo dadka muslimiinta malamala iyo shay ishtibaah markaa ama madmadow ku jira iyo waxaan kala caddayn iyo in lagu gaalaysiiyaa ma banaana oo qofka muslimkaa waxaa la gaalaysiin karaa shay cad oo daliiloo haya gaalnimadiisa markuu ku dhaco weliba tawafuru shuruud waintifaau lmawaanicna meesha u yimaadee shuruuddii lagu gaalaysiin laa la helo mawaanicdina ay meesha ka wada maqnaato soo ma aragtid ciddaa xukumaysaana cid weliba mujtahida ay tahay waa tahay markaa qofku waa inuu aad iyo aada uga digtoonaado inuu gaalnimo un dadka muslimiinta u qaybiyo waciidka adag baa ku soo arooray waaye haddaanu ahayn qofkan gaalnimada lagu ganayaa sidaa hee kii ku ganay ma gaal buu noqonayaa diinta ka baxay waxay ahlulcilmigu leeyihiin haddaanu xalaashan maya diinta kaga bixi maayo eh waxa weeye waa kufri asqara weeyi kufriga asqarkaa bay ku tiriyaan waxyaabo kaloo ahlulcilmigu qaarkood ay ku xambaareenna way jirtaa ilaa shan weji ayuu sharaxa muslimka kusoo raraya bacdu ahlilcilmi waxay ku xambaareen qofka xalaashada ka xalaashada walaalkiisa muslimkaa inuu gaalaysiiye ama cadow ilaahay ku tilmaamo ama waxyaabaha la midkaa ayay maaragtay ku xambaareen bacdi ka midii waxay leeyihin waa ma'aalan baa la sheegayaayo qofka dadka muslimiinta xaqdarre iskaga gaalgaalaysiiya waxa ay u badan tahay inuu isagu ku dambeeyo gaalnimada oo isaga lagu imtixaamo waxa uu dadka waxa weeye ku ganay waxaana isku mida inuu ugu yeedho yaa kaafir yaa caduw allah inuu saa ugu yeedho iyo inuu saani ugu sifeeyo isagoo axaba ugu yeedho inuu saani ugu sifeeyo ha fulaanu kaafirun ama fulaanu caduw llah ama hada kaafir hada caduw llah iyo wixii la mid ah oo isla halkiiba waayahay haddii laakiin ay jirto maalan qofkan yaa kaafirle ama yaa munaafiqle ama yaa kadaaleh hadduu wax awilanayo oo tusaale ahaan qariino ay markaa jirta ama uu wax istusay way kugu noqotay ama adaa gaaloobay laguma odhanayo ka soo ma aragta waatii axaadiidta qaar ay ku soo aroortay saxaabada qaar oo markaa saxaabada qaarkoodle waa munaafiq inaka munaafiqun tujaadilu can lmunaafiqiin soo axaadiista kumaydaan arag waxaad eegtaa hadda saxiixu lbukhaariga eeg baabu nahyi can lfuxshi wa badaa'i lisaani wuxuu baab u yahay reebista la yska reebe fuxshiga waa hadal xumada iyo wa badaa'i lisaani carab dheerida carab xumaanta qofku inuu si xun hadalla xunxun ku hadlo can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama laysa almuminu qofka muminkaahi maah biacaani ka durista badan iyo walalacaani ka nacdalista badan toona iyo walalfaaxishi ka afka xun iyo walalbadiyi ka afka dheertoona rawaahu tirmidiy waqaala xadiiun xasan xadiisku sugany horena waynu somay marka alfaaxish waa ka hadallada xunxun ee laga xishoodo afka ku ballaadhiyo wey haduu doono runba ha ahaado waxyaaba dee run oo la asturaa jira soo maaha mushaadh loo yargeliyo ma faanta can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam maa kaana alfuxshu afxumadu kuma sugnaato fii shayin wax ilaa shaanahu way fool xumaysa wama kaana alxayaau fii shayin xishoodkuna shay ma galo ilaa zaanahu uu qurux badiya rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiun xasanun waaba saxiix xadiisku baabu karaahati taqciiri fi lkalaami wuxuu baabu yahay karaahiyaystiga la karaahiyaysta ataqciiri fi lkalaami hadalka taqciir in lagu sameeyo afka guntiisa af labadii buu yeedhay ma maqasho hadal afka guntiisa laga soo saarta bitashaduqi iyadoo afka laga buuxsanayo wa takalufi lfasaaxati fasaaxo iyadoo la isku kalifayo wa isticmaali waxshiyi luqati luqada kelimaadkeeda markaa waxshiga ah ee qariibka ah ee dadka ahlu luqa mooye dadka kale aanay fahmahayn in la isticmaalo wa daqaa'iqi licraabi iyo icraabta markaa daqiiqa ah taraakiibta waxa weeye macaanida kala duwan ama siyaabaha kala duwan ixtimaali karta ee u baahan in laga fikiro oo cidda wixii aqoon u leyn ay fahmi karto in lagu isticmaalo fii mukhaaabati alcawaami wa naxwihim la hadalka dadka cawaamta lala hadlaayo iyo dadka lamidkaa tusaale ahaan yaana cawaamba ahaanoo cilmiyada qaar ha yaqaanaan lakiin carabdi iyo wixii lamida tusaale ahaan aan wanaajinahay marka hadal wanaagsan oo iska deecad oo caadiya in lagu hadlo un weeye waxba in fasaaxo layska baarbaadho aflabadii la yeedho oo waxa weeye waxyaaba noocaasa laysku kalkalifo maya ma fiicna can ibni mascuudin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi halaka waxaa halaagsamay mise ha halaagsamaan almutanaicuuna kuwa arrimaha ku xeel dheeraada qaala ha wuxuu ihi alaaan saddex jeer rawaahu muslim ta'kiid iyo ku celcelin darteed buu yihi almutanaicuuna almubaaliquuna kuwa ku xeel dheeraada weeye fi lumuuri wa can cabdillahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal ina allaha ilaah yubqidu wuxuu cadhooda albaliiqa ka aftahanka ahe min arijaali ragga ka mida alladii kaasoo yatakhalalu ku fiildhicilanaya bilisaanihi carabkiisa kamaa tatakhalalu siday waxa weeyaan maaragta ugu fiindhicilata albaqaratu sacu siduu maaragta carabkiisa ugu fiindhicisho oo takhalulka waxaa looga jeedaa sacu carab dheer buu leeyahy moogta ama neefka lodahay marka carabkaasay meelahan iska gelgelisaay oo waxa weeye ay soo tuurtaay oo marka ay daaqaysa xataa cawska iyo doogiyo carabkaasay ku soo martaay oo kolkaasay ku daaqdaa soo maha ya marka kaasaa ilaahay jala wacalaa uu necab yahay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiiun xasanun xadiidkuna waa xadiis saxiixa saxaxu lalbaniy wa can jaabir bni cabdilaahi kaa markaa qowlalada ka xumbaynaya hadalka balballaadhinaya ku tiiq tiiqsanaya ya iyadoo laga yaabo weliba inuu maaragtay xaq hadduu wada haba caddeeye laakiinuu baatil iyo waxyaabo kale uu ku mashquulsan yahay yaa kaasaa ilaahay jala wacalaa wuu cadhoonaya wa can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala ina min axabikum ilaya waaqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinakum akhlaaqa kuwa aan idinku jecelahay ee iigu dhow xagga fadhigay maalinka qiyaame waa kuwa idinku akhlaaqda wanaagsan wa ina abqadakum ilaya waabcadakum minii yowma alqiyaamati atharthaaruun kuwa aan idinku necebahay ee maalinka qiyaamana igu fogi atharthaaruuna waa kuwa hadalka badan waalmutashadiquuna waa kuwa hadalka balballaadhiya waalmutafayhiquuna waa kuwa hadalka afka ka buuxiye waxa weeye iskibriya isku kibriya isku sarraysiiya ee waxa weeye af labadii yeedha rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiun xasanun waqad sabaqa sharxuhu fii baabi xusni اkhuluqi raqamka lix boqol iyo koob iyo soddon bolada ama shan iyo soddonba ka eeg baabu karaahati qowlihi khabuhat nafsii wuxuu baabu yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay qofku inuu dhaa naftaydii baa xumaatay baabkana wuxuu ku saabsan yahay waxyaaba edabta ka midoo wanaagsan oo rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu ina baray ayuu ku saabsan yahy ha markuu qofku leeyahay naftaydii baa xumaatay waa hadal culus moogta waa hadal culus hadduu xataa macnaha doonaya hadallo kaloo ka fudud oo maaragtay macnaha gudan kara waa inuu isticmaalo oo naftaydii baa xumaatay iyo guuldara igu dhacday iyo inkaar baan qabaa iyo hadallada noocaas oo kale ah waa inuu qofku iska ilaaliyo laakiin waan tabcaansanayo waan daalayo ya waxa weeye noocaasoo kale u odhan kara can caaishata radia allahu canha can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi laa yaquulanna yaanu odhanin axadukum midkiin khabuhat nafsi walaakin ha yeeshee liyaqul ha idhaahdo laqisat nafsii naftaydii baa daashay oo kale tusaalaha way tabcaantay ama way daashay muttafaqun calayhi qaala alculamaau culimadu waxay idhaahdeen macnaa khabuhat hasiyat weeyi wa huwa macnaa laqisatun weeyi laqisat iyo khabuthat waa isla halkii un walaakin ha yeeshee kariha wuxuu karaahsaday rasuulku sala allahu alayhi wasalama lafda alkhubhi lafdiga khubhiga ayuu karaahsaday markaa wuxuu baray hadalkaa wanaagsan hadalkaa macni waxa weeye aan dee sii culayska adag ahayn ayuu baray baabu karaahati tasmiyati alcinabi karman wuxuu baabu yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay cinabka in lagu magacaabo karmi mid fiican ama sharaf leh waxaana markaa jirtay jaahiliyadii hore geedkan cinabka la ydhaa munaafic buu iska leeyo khamrigana dee geedkii laga samayn jiray khamradana aad bay u jeclaayeen aad bay u jeclaayeenoo waxay qabeen qofku maaragtay khamrigu inuu ka dhigo qof geesiya qof maaragtay deeqsiya qof fiican qof soomalaabta waxyaaba noocaasa sidaa awgeed bay geedkaa laga sameeyo karmi ula baxi jireen maaragtay ula baxeen ay ku sheegi jireen karmi iyagoo iyada maaragtay qadarinayo oo wanaag ku sheegayo sidaa awgeed baa laysu diiday waay macnuhuna wuxuu noqonayaa khamriga iyo geedkaa laga sameeyo waxa inaan wanaag lagu sheegin la yskaga fogaadaba ama macnuhu wuxuu noqonayaaba haddii aa cinabka manaafic iyo waxtara ku og tihiin oo sidaa dowgeed karmi ugu sheegteen qofka mu'minkaa ayaa ka waxtar badan oo ka wanaagsan oo qalbigiisu nuurayaayo isagaa karamkiiyo wanaagga u mudan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam laa tasummu laa tasumuu ha ku magacaabina alcinaba cinabka alkarma faina alkarma maxaa yeele karmigu almuslimu qofka muslimka weye mutafaqun caleyh wa hada lafdu muslimin wa fii riwaayati fainama alkarmu karmigu waxa weeye qalbulmumini qofka muminka qalbigiisa weye wa fii riwaayati lilbukhaariyi wa muslimi yaquuluuna waxay idhaahdaan alkarmu inama alkarmu karmigu waxa weeye qalbulmumini qofka muminkaa qalbigiisa ayaa waxtar badan ku sugan yahay isagaa nuuraya oo iimaanka iyo khayrka iyo qur-aanka ku nuuray wa can waail bni xujirin radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa mulugtii ximyar can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi laa taquulu ha odhanina alkarmu ha odhanina karmi ha odhanina walaakin ha yeeshee quulu waxaad tidhahdaan alcinabu cinabka dhaha walxabalatu iyo xabalada dhaha xabaladuna waa geedkaa cinabka un weeye rawaahu muslimun alxabalatu bifatxi lxaai walba alxabala wa yuqaalu ayda biiskaani lba alxablana waa la akhriyaa buuri waxa weeyaan maaragta waa geedkaasi cinabka dhalaya weeye ee soo saara baabu nahyi can waصfi maxaasin اlmarأati lirajuli ila an yaxtaaja ila dalika ligaradi sharciyi ka nikaaxaha waayrihi ka nikaaxiha wanaxwihi wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay in la sifeeyo maxaasinta ama quruxda haweenayda in nin loo sifeeyo ya inuu u baahan yahay mooyaane oo garad iyo ujeedo sharciya darteedu ugu baahan yahay sifaynteeda sida tusaale ahaan inuu doonayo inuu guursado wanaxwihi iyo waxyaabaa lamidka maxaa wanaxwihi noqon kara sida tusaale ahaan inay addoon tahay oo markay addoomuhu jireen uu doonayo inuu iibsado oo kale waay can ibni mascuudi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama laa tubaashir yaanay la mubaasharoonin almar'atu haweenaydu almar'ata haweenayda kale oo waxa weeyaan maaragtay jidhkeeda aanay toos u taaban iyadoon mara u dhexaynin ama aanay toosba u eeginba oo fatasifahaa ay u sifaysa lizawjiha ninkeeda kaannahu yanduru ilayhaa ilaa aada mooddo inuu eegayaba oo da ay xubin xubin iyo qodob qodob ugu kala sheegto mutafaqu calayhi sidaasuu sheekhu uhi laakiin bukhaari un baa wariye waa min afraadi lbukhaari marka macnihii kaa weeye wuxuu xadiidkani daliil u yahay sadu daraa'ic wadooyinka markaa sharka iyo dhibaatada keeni karta in la xidho xikmadda arrinkan loo diidayna waxa weeyaan ba ahlucilmigu yidhaahdeen hadday haweenaydu haweeney kale u wada fiirsato jidhkeeda ay maaragtay ka wada bogato oo wanaagiisa iyo jileeciisa iyo magaranaysaa quruxdiisa iyo cabaadyihiisa iyo waxyaabaha noocaasa ay si wanaagsan u aragto dabadeetana ay ninkeedii u kala dhigdhigto ya oo tiraa waa sidaasoo taasay ku wanaagsantao taa kaley ku wanaagsanta lababa way dhici karaan ma fahamte laba dhibaatoba way dhici karaan kow inuu iyadii iskaba tago iskaga tagaba oo u idhaahdo dee haddaa taa adigu gaari mayso taasaa kaa wanaagsane adigu iska tagba magaalada gal oo iyadiiba u furo ma fahamte waxaa kaloo keeni kartaa inuu haweenaydaa waxa weeyaan markaa dee doonto taa loo ammaanee loo sifeeyey inuu baadi doono oo halkaa waxaan la ogolayn uu ka yimaado markaa sadu daraa'ic baa laga qaadanaya waxa kaloo ahlulcilmigu ay idhaahdeen waxaa xadiidkani daliilu yihi sawirada faraha badan ee ama moobeelada ka soo baxa ama tiifiyada ka soo baxa ama meelahaba ku sawiran ama jaraa-idada ee dumarka waxa weeyaan had iyo jeer sawiraya qaarkood dumar aan asturayn sawirayo weliba ay ku badan tahay inaan la daawanin oo la iskaga fogaado qofkii dumar ahayd sideediibaa sawirka usoo qaadaya u qofkii usoo hordhigaya soo maa qofkii isagoon arkahayn haddii la diiday in loo sifeeyo la idhaah waa sidaaiyo saaiyo sidaa maxaad umalaynaysaa inuu daawado isagoo waxa weeyaan ay sidaa u hortaagantah ma banaanaanaysaa inuu daawadaa maya ma banaanayso min baabi awla baabu karaahati qowli linsaani fi ducaa allahuma kfir lii in shita bal yajzimu bialab wuxuu baabu yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay qofku inuu ducada yidhaahdo markuu ilaahay baryayo ducaysanayo allahuma kfir lii in shita ilaahay ou ii dembi dhaaf haddaad doonto bal iskaba daayo yajzimu wuxuu jarayaa bialabi alabka wuu jarayaa mise yajzim baa idin qoran hadii sidaa la ydhahna amar bay noqonaysa bal yjzim ay liyjzim ha jaro bialabi alabka ha jaro oo allahuma kfir lii allahuma arxamnii sidaa ha idhaahdo can abi hurayraa radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala laa yaquulanna yaanu odhanin axadukum midkiin allaahuma kfir lii in shita ilaahay oy dembi dhaaf haddaad doonto allaahuma arxamnii in shita ilaahay oo i naxariisa haddaad doonto liyaczim ha jara almas'alata su-aalashada iyo baryada ha jaro oo ha idhaha ilaahw ii dembi dhaaf ilaahw i naxariiso fainahu laa mukriha lahu maxaa yeele ilaahay cid qasabtaa ma jirto muttafaqu calayhi wa fii riwaayati limuslimin riwaayad kaloo muslimka u sugnaa waxaa ku soo arooray walaakin liyaczim ha jaro waliyucadim ha weyneeye alragbata dalabkana ha weyneeyo wuxuu ilaahay jala wacalaa weydiisanayana ha weyneeyo fa ina allaha tacaala maxaa yeele ilaahay isagaa sarreeye laa yatacadamuhu kuma weynaado shay un shay acطaahu uu bixiyaa kuma weyna alla wax ilaahay ku weyni ma jiro mid adduunye mid aakhira toona wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama idaa dacaa axadukum midkiin markuu ducaysanaayo falyaczim ilmas'alata su-aasha waxa weeye ha jaro baryada ilaahay uu baryayo ha jaro walaa yaquulanna yaanu odhanin allaahuma in shita faacini ilaahay oo haddaad doonto isii fainahu laa mustakriha lahu maxaa yeele ilaahay cid maaragtay qasbaysaan jirinba muttafaqun calayhi xadiidtan waxaa laga qaadanayaa marka ilaahay la baryaayo inaanay adaabta ka mid ahayn in shita in la raaciyo su-aashii qofku waa inuu jaro weeye ma fahanta limaada lianna haddii tacliiqaa lagu xidho in shita la raaciyo saddex arrin oo aan fiicnayn baa mid ka mida ay ku tusi kartaa markuu qofku leeya ilaahow ii dembi dhaaf haddaad doonto waxaa laga dhadhansan karaa ilaahow ku qasbi mayne eh kuguma qasbayna inaad noo dembi dhaafto eh noo dembi dhaaf dee ilaahayna jalla wacalaa cid qasabtaa maba jirtaba marka horeba hadduu doonana wuu kuu dembi dhaafaya hadduu doonana kuu dembi dhaafi maayo ta labaad waxaa kaloo laga dhadhansan karaa haddaad doonto ilaahow ii dembi dhaaf markuu qofku leeyahay ilaahu haddaad doonta i dembi dhaaf haddaad doontana waxba hay dembi dhaafin macnii qofkii istiknaa inuu ka kaaftoomi karo dembi dhaafka ilaah iyo raxmaddiisa waxa weeyaan maaragtay meesha soo dhigayo qof ilaahay dembi dhaafkiisa iyo naxariistiisa iyo waxa ilaahay la weydiisanaya ka kaaftoomi karaana ma jiro taasina suu'a adab bay noqonaysa duu qofku maaragtay ujeedo waxaa kaloo markaa inshiita qofku markuu leeyay laga dareemi karaa inuu leeyahay ilaahay oo haddaad waxa ay siin karto o aada bixin kartoonu kugu weyneyn ilaahay oo waxa weeyaan maaragtay isii ya ilaahayna dee wax ku weyniba ma jira sida riwaayadaas dambeba ay sheegayso fa ina allaha tacaala laa yatacaadamuhu shayun acطaah marka alkhulaasa ilaahay si toosa wuxuu weydiiso oo jar weeye ilaahayna jala wacalaa wax kasta weydiiso jannada ilaahay weydiiso khayr adduunya mid aakhiraba ilaahay weydiiso wixii kugu adag ilaahay inuu kuu fududeeyo ilaahay weydiiso caafimaad ilaahay weydiiso arsaaq ilaahay weydiiso ilaahay jala wacalaa waa allaha deeqda badan wax walba bixiya wax walba haya wuxuu bixiyaana kuma weyne weeye xadiidkanna wuxuu ka mid yahaa xadiidka kitaabu tawxiid sheekh maxamed ku soo arooriyo waxa weeye ahlulcilmiguna halkaas ayay ku sharaxaan oo ula noqon doontaan insha allahu tacaala subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih waakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online